m subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka raadiyo muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa kafaalo qaaday daryeelka iyo nolosha caruurta akoonta ay ku jira xerada xaruntii gabdhaha agoonta ee degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadashay sababta loo xiray qaar ka mida jircayaasha xaafadaha magaalada muqdisho xilli ay socdaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ka warbixiyey hulamadii uu la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waddanka sbain iyo qaramada midoobay magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa waxaa gaaray wafdi ka socda qaramada midoobay iyaga uu ka gelaya xaaladda nololeed ee degmadaasi wararka caalamkana waxaa uu dooroon ruushka iyo maraykanka oo isku khilaafsan hawada waddanka suuriya
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkaoo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
talaado labaatanka bisha juun sanadka labada kuntoniyo todoba intana waxay ahaayeen qaar ka mida qodobada warka saakaan idiin hayo haatanna kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa kafaalo qaaday daryeelkii nolosha caruurta agoonta ay ku jira xaruntii gabdhaha agoonta ee degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose warkaas waxaa noo haya calibaashi cabdulaahi
waa xarunta gabdhaha agoonta ee ekis kacaan ee degmada afgooye halkan waxaa ku jira wiilal iyo gabdha agoon iyo kuwa danyara kuwaas oo gacanta ay ku hayaan ciidanka asluubta soomaaliyeed oo xarumo noocaanoo kala haya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wixii maanta ka dambeeya waxa uu la wareegay nolosha carruurtan aad u jeedaan kuwaas uu madaxweynuhu damaanad qaaday inta uu joogo in uu ka warqabi doono faadumo axmed jimcaale waa haweenayda halkan maamusha waxaana ay noo sheegtay qaybaha kala duwan iyo dhibaatada haysata agoontan
burburkii markuu dhacay waxaan ku guulaysannay oo nasiib wanaag ah in xaruntii gacanta aanu ku dhigno ilaahay baa nala garab galay allaha subxaanu qaadir ayaa suurto geliyey inay badbaado dibna loo furo xaruntii ay shaqayso maanta ayadii iyo shaqaalaheedii dhammaan maanta waa arkaysaan masaakiin boqolaal gaaraysa carruur oo agoon iyo danyar ah ayaa horta meeshaan ku jirto
agaasimaha warfaafinta madaxtooyada ayuu madaxweynuhu u soo wakiishay in lacag ciid ah iyo mid wax ka tarta noloshoodaba uu ku wareejiyo
waxaan maanta halkan u nimid inaan markii ugu horreysay annagoo wakiilka madaxweynaha aan soo gaarsiina deeq lacageedana loogu soo dhiiba carruurtan oo hadda halkan ku fadhiya boqol iyo toddobaatan tiradooda guudna ay tahay boqol iyo siddeetan laakiin toban ka mid ay xanuun ugu maqan yihiin iyo daacuun calaa canug waxaan u keenay lacag boqol iyo toban doolar ah oo isugu jirta bishii ramadaan waxyaabihii lagu quudin lahaa carruurtan oo aan kala soo daahnay iyo xaqul ciidkooda inay ciidaan oo carruurta ay farxaan gabdhihii wiilalba waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka caddeeyo anigoo ku hadlaya magaca madaxtooyada xafiiska madaxweynaha in carruurta noloshooda maanta wixii ka dambeeya si joogta ay bil walba madaxtooyadu damaanad qaadayso taliyaha ciidanka asluubta xuseen xasan cismaan ayaa ammaanay dhaqankaas wanaagsan ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu bilaabay waxaan uu ammaanayaa madaxweynaha madaxweyne naftirkiisa inta ka baxay madaxweynaha meeshaanu ka baxay waa raggii meeshaan ku soo barbaaray waay runtii ninkan aadan ugu faraxsanay nin saas oo kale inuu madax noo noqdo sababto ah dadkiisu ogyahay wixii dhibo meeshii aalnu ogyahay waanu ku danqanaya koo waad aragteen wixii oo dhibaata meesha taal oo gogol la'aan iyo dadkan hadda dhulka iska seexdaan sariir ma laha gogol ma laha dhar ma haystaan runtii hadda waxa weeyaan kheyr allah siiy madaxweynihii lacaguuna soo siiyey oo loogu talagalay iid iyo maxaa la yidhaahdaa maxaa la yidhahda raashinkoodii loogu talagalana siiyey waxaan ku soo ballannayn maaragtay waxaan inay joogto noqon doonaan raashinkooda maaragtay aan waynayn oo iyo saabuntooda aan la wayn doonin xaruntan waxa ay ka kooban tahay qaybo kala duwan oo isugu jira iskoollo goobo lagu ciyaaro iyo goobo la jifta kuwaas oo aan dayactirtaa mehedin tan iyo markay burtay xukuumaddii dhexe ee genaraal maxamed siyaad barre cali baasha cabdulaahi ekis xarunta gabdhaha kacaanka ee degmada afgooye
wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadashay sababta loo xiro qaar ka mid a jidcayaasha magaalada muqdisho xil ay socdaan howlgallo lagu xasilanayo amniga magaalada caasimadda ee muqdisho maxamed abuukar islow ducaale wasiirka amniga ayaa ka hadlay arrintaasi
dadka magaalada muqdisho ku nool in howlgalladan ay bilowdeen muddo bil ka hor guulo badan la taabo karna aan gaarnay marka waxaan rabnaa maalmahan howlgallada aan ku jirno dartooda in magaalada jidad badan la xiray sababta loo xiro waa ogsoon tihiin in qof badan muwaadin soomaali ah oo asagoo danihiisu soo kacay ama sooman ama ilmihiisu soo shaqo tagay in la dilo marka dadku waxay sameeyeen laamniyada caadiga sooma maraan waxay ku dhuumaanaystaan jidcadayaasha oo laamiga ku soo dhaco marka sidaas darteeda waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegi lahay gaar ahaan dadka magaalada muqdisho degan inay u dulqaataan inta howlgalkan lagu jiro waxaan igu bashaarayn doonaa hadduu ilaahi yihahdo muddo kooban inaan ku soo koobi doono muddo kooban in lagu soo koobi doono oo aan kusoo afjari doono shaqada hadda socoto marka waxaan rabaa sidoo kale waxaan badbaadinayno waa naf soomaaliyeed waxaan badbaadinayno waa sharafta waxaan badbaadinayno waa xoolaha dadka waa ogsoon tihiin dhacdada ugu dambaysa ka dhacday magaalada muqdisho bitsa house waxay ahayd waxay ka soo baxeen laamiyadu kuma imaan jidcaddee ka soo baxeen marka waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed naf la badbaajiyo wax ka fiican male marka waxaan ka shaqaynayno waxaan badbaadinayno waa nafta ummadda soomaaliyeed marka waxaan rabaa inay noo dulqaataan dadka ku nool magaalada muqdisho waxaan u bashaarayn doonaa hadduu ilaah yidhaahdo in mar dhow magaalada jididkan waa furi doonaa waxaanu xirno waa abni darteeda wax kale looma xirin marka waa la socotaa in qof la badbaajiyo wax ka wanaagsana ma jiro marka waxaan ka shaqaynayna waa nafta ummadda waxaan ka shaqaynayna waa xoolaha ummadda waxaan u taagannahay waa intaas marka waxaan u mahadcelinaa mar labaad iyo mar saddexaadba ciidamada qalabka sido guushay ka gaareen waan lagu daba taagnaan doonaa hadduu ilaah yidhaahdo
waxa uu ahaa wasiirka amniga dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed abuukar islow wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka warbixiyey kulamadii uu la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dalka sbain ee qaaradda yurub iyo mas-uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay wasiir cabdiraxmaan yariisow ayaa ka hadlaya arrintaasi
hortignay soomaaliya taariikhda daqiiqiisu ahaan jirtay si aan hadda doonayno in dalka loogu sameeyo wax loo yaqaano master plan ama qorshe guud oo dhammaystiran ee ku saabsan dalxiiska maadaama wadankii amnigii uu soo roonaanayo in waqtiga hadda ugu habboonaa ay tahay qorshihii istaraatiijiyadii loo baahna jiilka dambe in loo dego qorshayaasha runtii aad bay uga dhaceen aad bay uga heleen ayna ballan qaadeen inay maaragtay wax walba naga saacidi doonaan ogayahaas mid naftarkiisa uga ballan qaaday inuu imaan doono muqdisho oo halkaas aan wadaxaajoodka kusii wadi doono annagana waxaan u ballan qaadnay inaan doonayno in hay-addaas adduunka ee dalxiiska aan xubinna ka noqono doorkii muhiimka ah soomaali ku lahayd meeshaas oo ka dhex muuqdo runtii aad iyo aad bay noo soo dhaweeyeen waxayna ballan qaadeen inay wax walba wixii ku saabsan xagga xirfadda xagga aqoonta xagga waayaaragnimada in soomaaliya diyaar u yihiin inay ka saacidaan hoysa u baahan inay haddii kow ay bilowdeen wax alaalay wadamadii caqabadihii soo maray siday uga baxeen wadamo weliba oo muxaana oo kala ay kasoo gudbay caqabado dagaal oo haddana dalxiiska u noqday waxyaalaha shaqa abuurka u keenay dadkii isdhexgalka bulshada marka arrimahaas oo dhan ayay yidhaahdeen inay diyaar u yihiin ay nagala shaqayn doonaan soomaalida waa taqaanaayo wadaqan ahaan bayba u leeyihiin dad ku wanaagsan xagga ganacsiga ama entrepreneurship wax la yidhaahdo waxay kaloo soomaalidu caan ku yihiin ama dhaqanba u ah inay muxuu ahaa ay ay safraan ama socdaan soomaaliya hadda la socdaa muqdisho keliya ilaa boqol oo travel agency ka furan diyaaradaha localka oo soomaalidu ay iyaga muxuu ahaa leeyihiin ee gobolada wasaga joosha kuwana dibadaha aada sida jubbo airways african express iyo diyaarado kale oo badan oo soomaalidu leedahay marka soomaalida waa dad u diyaarsan soomaaliya oo soomaali oo qurbaha jooga oo oo u yimaada samarkii oo ama iskuullada ilmaha loo xiro dalkii soo soo booqda
waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan yariisow maalinta caalamiga ah ee qaxootiga adduunka ayaa laga xusayaa maanta meelo badan oo ka mid ah dunida madaxa hay-adda u n c r philip grand ayaa waxa uu sheegay sanadkan labadakuntodoada inay korortay tila dadka qaxootiga ah ee caalamka oo dhan iyadoo loo saabeynayo dhibaatooyinka dagaalada iyo xasradaha ka aloosan meelo badan oo ka mid ah daafaha caalamka waxa uu sheegay dunidu in loo baahan yahay inay ka shaqeyso nabadgelyada iyo caawinta dadka dhibaateysan ee abaaraha iyo colaaduhu ay barakiciyeen iyadoo arrintaasi la eegayo ayaa qaramada midoobay waxay sheegtay in loo baahan yahay qorshe ku talagala oo hoos lagu dhigayo tirada dadka qaxootiga ah ee caalamkao gaartay heerkii ugu sarreeyey sanadkan labada kun toban iyo todobada soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha muwaadiniintoodu ay ku barakaceen colaadaha iyo abaaraha dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay wafdi ka socda qaramada midoobey ayaa gaaray magaalada hobyo ee gobolka mudug iyadoo maamulka degmadu arrintaasi uu ka hadlay waxaana magaaladaasi ka socda qorsheal la doonayo halkaasi in laga soo dejiyo mucaawanooyin lagu talagalay dadka abaaruhu ay saameeyeen gudoomiyaha degmada hobyo ee dowlad goboleedka galmudug cabdulaahi axmed cali faad ayaa la hadlay warbaahinta
waa maadsantahay ujeedada socdaalka wax kale ma ahayn wuxuu ahaa u koorgelid dhinaca ammaanka ah oo ahaa mid ay qaramada midoobey ku eegaysa xaaladda ammaan ee magaalada maadaama airport laga sameeyey maadaama dekedeedii ay howlgal rajeynaysa inay bilowdo dhowaan si loo hubsado xaaladda amni ee magaalada loona siiyo signalkii ugu dambeeyay in magaaladu ay tahay magaalo la tegi karo oo ay imaan karaan kana howlgeli karaan heedaha qaramada midoobey seexan karaan ka shaqeyn karaan si loo caddeeyo ayaa wafdigan wuxuu ahaa mid caddeyntaas bixinaya saas darteed u yimid wax kale ma ahayn waxaan u gudbinay waxay ahaayeen haddii ilaahay kuu roon yahay in aan tusno marka hore dhaqdhaqaaqa magaalada sida xaaladeeda ammaan ay tahay waxaan ku wareejinay gebi ahaan magaalada waxaan geynay dekeda aeroboorka ay kasoo degeen suuqa magaalada aan marsiinay intaa kadib miitinka ayaala ama wadadanka ayaalana wuxuu ahaa inaan xog ka siino waxna ka weydiino ujeedada u yimaadeen una bandhigno wax anaga aan ka qabna arrimahaas waana ka wada hadalnay waxa ugu muhiimsan wax laga weydiiyo waxayd xaaladda amni waxaanan oga waranay warbixin ka sixnay securityga magaalada inuu yahay mid safe ama ammaana ayagana indhahooda kaga qanceen wuxuuna noo sheegay inuu aada ugu qancay ammaanka magaalada oo yiri waxay ka ammaan badan tahay magaalooyin kale oo loo haysta inay amni yihiin inay hobyay ka ammaan badan tahay ayuu noo cadeeyay sarkaalka ma jiro wax walaaca oo soo dedejiyo dhinaca amniga laakiin waxaa jira nidaam ay leeyihiin qaramada midoobay oo ah meelaha aysan xafiisyadana ku lahayn aysanna joogin in si ay xafiis uga furtaan ay marka hore tagaan inay kontroolaan ammaanka marka hobya waxaa kusoo fool leh insha allah sida aan rajeynayno in xafiisyadii qaramada midoobey intooda badan qaasada kuwa biniaadanimada ay muhiimadelal qaabilsan sida w f b unicef unesco inay laama ku yeeshaan ayay rabaan si ay ugu yeeshaan marka waxaa sharciga ah inay maraan brocesska ah in la kontroola jawiga ammaan ee meesha haddii marka sarkaalkani uu bixiyay caddaynta ugu dambeysay weliba noo sheegay in uu bixinayo maadaama uu arkay wax dhab ah iyo ammaan sugan in ay soo degi doonaan hay-adaas waxaa laga yaabaa inay dhawaanna soo gaaraan wufuud caalamiya oo kala duwan si marka loo hubsado xaaladda amni darteed ayay hay-addan u timid marka waa hordhac in caalamku hobyo ay kusoo jeedaan ayay noo muujinaysaa tan ay qayb ka taha dhab ahaan su-aalay naga weydiiyeen annana waxaan isku daynay inaan ka qancino su-aalaha waana kaga jawaabnay keliya jawaabtanadu ma ahayn mid oral ah ama hadal ah waxaan samaynay inaan ku wareejinay gees kastoo magaalada kamida si ay indhahooda ugu arkaan mideeda labaad waxay ka warqabaan tallaabadii aan ka qaadnay burcadbadeedii horey ee aan awoodda u isticmaalnay aan ka furanay kuruga hindida ahaa ee la afduubtay ee doontii alkowthar taas ayaa ayna dhiirigelisay ayaga laftooda inay yimaadiin magaaladuna waxaad kuu sheegayaa ayagana aan u sheegna dadkana u sheegaya inay tahay magaalo ka madax bannaan burcadbadeed wax saameyn iyo wax raad iyo wax awood kuleel aana jirin dhammaantii ma jiraan wax dhiboo naga haysta dhinacaas xuduud iyo xadka loo dhexeyn waa mid ballaaran annaguna alxamdulilah waxaan nahay dad isaga filan dhinaca ammaanka sidoo kale yani dowladdeena iyo maamulkeena iyo systemka oo idilba ama shacabkeena oo aan kaashanayno ayaa qayb ka ah sugista ammaanka marka ma jiro wax waliba iyo wax dhibaata waxagaas aan ka cabsanayn damaanad qaad buuxa oo aad bixin kartaan ma jirtaa dhinaca ammaanka ah haddii ay yimaadaan hay-adaha qaramada midoobey waxaan u caddeynay sarkaalka qaramada midoobey socday waan u sheegnay in ammaanka aan gacanta ku hayno aanan balan qaadin in ammaan ay tahay waxaan insha allah ilaah ka rajeynaa ilaah ayaa awood leh waxaa ogaataa magaalada london iyo new york wax ka dhacaya oo ah dhacdooyin ka dhaca oo yani waxyaabaha dhaca ah ma ahane wax ka duwan annaga ma filay inay dhacaan waxaa waaye waxa ugu badan ilaga baqayo waxaa baaraajka baaraajka magaalada waa ka shaqeynay sideeda kale magaalada waxay leedahay police waxaan hadda dactir ku wadnaa saldhigga oo aan rabnaa inaan dhamaystirno dhowaan waxaan rajeynaya in bolis tiro badan looga keeno madaxweynaha galmudug wuxuu ballan qaaday inuu hubiyo oo ka shaqeyn doono si rasmi ah mas-uud mudan xaaf waxyaabaha ugu xooga badan ee aan ka shaqeyn doonana ay ka mid tahay security-ga dib u dhiska iyo horumarinta deegaanka
gudoomiyaha degmada hobyo ee gobolka mudug ayuu ahaa warkaasi waxaad ka maqlaysaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wararka caalamka waxaa u dooran ruushka iyo maraykanku oo isku khilaafsan hawada wadanka suuriya aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in maraykanku difaaci doono kadib markii ruushku uu ku dhawaaqay inuu beegsan doono diyaarad walba oo hawada wadanka suuriya soo marta uusan la socon xaaladeeda ruushka ayaa ka carooday diyaarad nooca dagaalka oo ay lahayd suuriya oo soo riday maraykanku toddobaadkii hore ruushka ayaa waxaa kale uu sheegay in dhammaan uu joojinayo wadahadaladii iyo wadashaqayntii uula lahaa ciidamada ameerikaanka ee ka howlgalaya bariga dhexe wasiirka arrimaha dibadda wadanka ruushka sergey lafrof ayaa sheegay in maraykanku ay ixtiraamayaan madax bannaanida dhuleed ee suuriya loona baahan yahay inay taa ka dhabeeyaan haddii go-aanadooda ay yihiin kuwo meel maraya oo run ah hadalkan ayaa yimid kadib markii maalintii axadda ay soo rideen xulafada maraykanku diyaarad dagaal oo ay lahayd dowladda wadanka suuriya maraykanka ayaa sheegay diyaaradaasi la riday inay duqeysay jabhad dagaalyahana oo kooxda isugu yeertay dowladda islaamka weeraraysay warkii caalamkood kala socoteen warkii caalamkood kala socoteen raadiyo muqdisho inta ayaan kusoo gabangabeynayaa cidduu isagan waxay ka heli karaan beejkeena internetka raadiyo muqdisho dot net warkan warka xiga waa diirshoodin leh ramadaan kariim